أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus kuwooda ugu doorka roon ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal gaar ah ku dilay sargaal ka tirsanaa maliishaadka kooxda ridada soomaaliya kulan wadatashi ah oo dowro sharci ah ee barbur socotay una dhexeeyey in ka badan boqol oday dhaqameed oo ah hoggaanka dhaqanka beesha abgaal iyo mas-uuliyiinta wilaayada shabeellada dhexe ayaa ku soo gabagaboobay deegaanka miirtaqwo ee wilaayadaasi madaxweynihii hore ee maraykanka jo baydhan ayaa laga helay cudurka halista ah ee kansarka isbeddel xagga dacwada ah ayaa laga dareemayaa deegaanka doodaale ee wilaayada baay xilli xalaqaad cilmi ah ay ka socdaan deegaankaasi beesha biyamaal oo ka mid ah beelaha dega wilaayada jubbada dhexe ayaa tirageel ah oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka ku wareejiyey maamulka wilaayada jubbada dhexe shil xooggan oo ay ku dhinteen ku dhowaad labaatan ruux ayaa ka dhacay gudaha dalka itoobiya
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي waa subaxnimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha dulqacda sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan markanna war degdeg ah ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka weerar madaafiica ku garaacay xerada maliishaadka ridada ee hiil weyne ee dhacda duleedka degmada balcad waxaana weerarkaasi ku dhintay lix askari oo murtadiin ah halka afartan iyo laba maliishaad ah ay ku dhaawacmeen ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal gaar ah ku dilay mid ka mid ah saraakiisha kooxda ridada soomaaliya howlgal gaar ah oo xalay ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha magaalada jowhar ayaa allaha fadligii lagu dilay murtad maxamed gaalib oo ahaa sargaal ka tirsanaa maamulka ridada hiirshabeelle dhanka kale faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen garoonka magaalada baydhabo kaasoo lala beegsaday ciidamada kufaarta itoobiya ee ilaaliya garoonka waxaana qaraxaasi lagu dilay ilaa saddex askari oo itoobiyaan ah halka lagu dhaawacay afar kale kulan wadatashi ah oo ay dowro sharci ah barbur socotay una dhexeeyey in ka badan boqol oday dhaqameed oo ka mid ah hoggaanka dhaqanka beesha abgaal iyo mas-uuliyiinta wilaayada shabeellada dhexe ayaa ku soo gabagaboobay deegaanka miirtaqwo sida faahfaahinta warka inoogu eegayo walaalkeen cabdiqani maxamed kulankan oo ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe islamarkaana socday muddo sagaal cisho ah ayaa waxaa kasoo qaybgalay waxgaradka ilaa lix degmo oo ka kala tirsan wilaayadaasi iyo culimo kaas oo looga hadlayay arrimo ay ka mid yihiin horumarinta ku dhaqanka shareecada islaamka ah iyo in hal meel looga soo wada jeesto cadowga allah kulanka waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka miirtaqwo oo laba bilood ka hor laga xoreeyey murtadiinta iyo saliibiyiinta waxaana ugu horreyn kulanka iyo ujeedkiisa faahfaahiyey waaliga wilaayada shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kabaka tukade isagoona maleeshiyada murtadiinta ugu baaqay inay diinkooda usoo laabtaan kulankan waa kulan sidaad u sheegtay afartaas degmo iyo laba degmo oo cusuba ayaga laftoodu afarta tiro dhihi jira laba degmo cusub oo annaguna aan aqoonsanna hadda inay degmo yihiin caalbaraf iyo biyo cadde dad ka yimiday oo lixdaas degmo ayaa yimiday oo cadadkooda uu gaarayo boqol iyo lix qof marka baaraka allahu fiikum waxaa weeye dadkan marka waa dad culimo iyo waxgarad iyo nuqabo iyo isugu jira dadkii ummaddan indhaha u ahay wuxuu ahay marka inaan ka tashanno sidii kitaabka ilaahay loogu tadbiiqi lahay dhulkan shareecada loo hergeli lahay dadkan cadowga laga dulqaaday aan moogtahay uga hambalyay lahayn annaguna aan isu arki lahayn tala u wadaagi lahayn insha allahu sidaad arkaysana wakhti badan ay geliyeen jazaakum allahu khayran waxaana ka muuqataa xuduur iyo soo dhoweyn iyo ballamo wax badan oo faa'iida ayaan ka gaarnay oo isugu jira horumarinta waddanka iyo hirgelinta shareecada labadaba marka insha allahu tabaaraka watacaala waxaa la dhihi kara waa kulan khayr ku dhammaaday waana maantaana u dambaysa insha allahu aan soo xirno dadkan iyo annagaba dhammaantaan isku beelanna waxaa naga maqan wiilana naga maqan oo ay naga sirteen cadowgaas ma rabno inay dhintaan intaasaan raadiya kala hadalnay warba shuuc gaara ka leexda dadkaanya iyo diintaanya iyo dalkanayn u dan maaha ka leexda waxaan leeyahay dadkan inaan dilno ka adkaano waxaan ka jecelnaha inay noo yimaadin waxaan u baaqaynaa odayaasha iyo annagu soo wada baaqmayn waxaan ugu baaqaynaa inaad noo timaadiin cafiyaad tihiin haddaad askar caaliya tihiin haddaad macawisley tihiin wax laydin haysta mala ilaahay baad u gefteen annaga nooma gefin midda kale qofka idinka adkaatay annaga maaha waxa idinka guulaysanaya waa allah subxaana wa tacaala sidoo kale kulanka waxaa dhankooda kalimaad ka jeediyey waxgaradkii iyo culimaa udiinkii kasoo qayb galay iyagoona si aad ah u soo dhoweeyey beeshan abgaal ee maanta aan la kulannay ee usbuucaan aan dhex fadhinay maantana loo soo khatimaayo waxaa ka muuqanaya diyaargarow iyo faham dalkoodii la haysto oo deeqdoodii la qaadanayo oo tharawaadkoodii iyo maalkoodii lala baxayo way dareemeen ee gumaysi lagu haysto akhlaaqdoodii ubadkoodii la fasahaadiyey marka waxaa inooga muuqanaya iqbaal badan iyo niyad wanaag iyo mustaqbal ifaya colaadda iyo dhibaatada ay ku hayeen waxa murtadiinta iyo waxa ka koreeya maraykan iyo turki waxayna kulligood wada qireen inaysan waxaa lagu sheego dowladda lagu sheegaya wax dara ayaan u haynin mid adduun iyo mid diineed midna waa fahmeen wiilashoodii ayagoo ay dhaleen inay waxay qireen ay diintoodii ku dhibaatan jireen deegaanka ceelmaraf waxa ay noo qireen dadka degano inay ilmahoodu ay gabdhaha indhashareerka ka qaadayeen dhib intaa la eg marka ummadday haysatay maantana diintoodii xor u noqday waa dareemi kartaa farxadda muuqaalkooda si uu muuqanayo gogosha magaalada la yidhaahdo miir taqwo gogosheeda inay fadhaan boqol iyo lix odayaasha dhaqanka ee beelweynta abgaal ka socda inay fadhaan waa arrin aad iyo aad loogu farxo waa arrin ummadda muslimiinta guud ahaan farxad gelihaysa waa arrin caragelihaysa gaalada iyo gaalala jirka caragelihaysa allah subxaana wa tacaala ayaan arrintaas uga mahad celihaynaa waxayna ku timiday ku dhaqanka shareecadda islaamka iyo cadowgii oo meesha laga saaray taas ayay ku timiday allahaan uga mahad celihaynaa dadkaanu inta ay fadhiyaan halkan waxay ka tashahayeen umuurahooda diinada ay ka tashahayeen waxay ka tashahayeen umuurahooda danawiga ah oo ilay kuma daraada iyadana siday u toosi lahaayeen intaba waa ka tashahayeen meeshaan marka dadku waxay ahaayeen dad inta wax loo dhigaya ama wax la bara niyad wanaagsan ku qaabilayey markii hadda loo soo fadhiistay ikhtitaamkana ay ka muuqato farxad iyo rayrayn aad u ballaaran ay ka muuqato wilaayada islaamigaha ee shabeellada dhexe ayaa dardargelinaysa kulamada khayriga ah ee looga tashanayo aayaha ummadda kuwaasoo laga soo saaro qodobo wax ku ollaha oo lagu badbaadinayo diinta dadka iyo dalkeenna soomaaliya mahadsaned cabdiqani madaxweynihii hore ee dowladda saliibyadda ee maraykanka jo baiden ayaa laga helay cudurka halista ah ee kansarka sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeen nuur cali warsame abuushayba wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa sheegaya in madaxweynihii hore ee dalkaasi gaalka lagu magacaabo jo baiden oo siddeetan laba jir ah laga helay cudurka kansarka qanjirka ee loo yaqaano borostaatada kaasuu ku faafay lafihiisa guud ahaan sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay qoyskiisa baiden oo intuusan xafiiska laga maamulo dalka maraykanka ka tegin bishii janaayo qayb weyn ka qaatay xasuuqa dadka muslimiinta reer falastiin ayaa xanuunkan laga helay jimcihii kadib markii uu arkay dhakhtarkiisa toddobaadkii hore sida ay qortay warbaahinta maraykanka kansarka ayay sheegtay inuu yahay nooca ugu daran oo lagu garto dhibcaha waxaa loogu yeero gelison waana sagaal ka mid ah tobanka dhibcood oo uu leeyahay tani ayaa la sheegay inay la micno tahay in xanuunkiisa uu yahay nooca heerka sare unugyada kansarkuna si dhaqso ah ayay u faafi karaan sida warbaahinta ka soo xigatay dhakhaatiirta maraykanka biden iyo qoyskiisa ayaa la sheegay inay dib u eegis ku sameynayaan xulashooyinka noocyada daaweynta xafiiskiisu wuxuu intaa ku daray in kansarka uu ahaa mid xasaasi ah oo khatar ah midan ka soo baxay xafiiska biden ayaa lagu yiri toddobaadkii hore madaxweyne jo biden waxaa lagu arkay baaritaan cusub oo qanjirka borostaatada kadib markii uu isku arkay calaamadaha uu leeyahay cudurkaasi saliibiga jo biden ayaa intuusan xilka ka degin waxa uu ahaa gaal asaasaqay islamarkaana isku qalda magacyada gaalada caalamka iyadoo marmarna la arki jiray asagoo ku dulkufaya jaranjarooyinka diyaaradaha uu ku safrayey
mahadsanid abuushayba isbeddel xooggan oo xagga dacwada ah ayaa laga dareemayaa deegaanka doodaale ee wilaayada bay xilli xalaqaad cilmi ah ay ka socdaan deegaankaasi faahfaahinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeen bashiir muxuudiin abuayman maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee baay oo xil iska saaraya mas-uuliyadda xagga dacwo ee loo igmaday ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay wuxuu sii dardargeliyey ololaha lagu ballaarinayo waxbarashada wuxuu diyaariyey macallimiin aqoon durugsan u leh qaabka waxbaridda bulshada la dhaqankooda ku dheereeya ahalna u ah inay bulshada u jiheeyaan xagga nuurka aqoonta iyo cilmiga kuwaasoo si aadah kaga muuqda maraakiista dacwada iyo manaabirta waxsheega iyo boorinta dadka haddaba iyadoo sida ay tahay waxaa isbeddel xagga dacwada ah laga dareemayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waxaan warbixintan ku eegi doonnaa horumarka xagga waxbarasho ee ka jira deegaanka doodaale ee wilaayada baay deegaankan oo degmada buulafala uga beegan dhinaca waqooyi islamarkaana u jira soddon kilomitir ayaa muddooyinkii dambe waxa uu martigelinayay horumaro xagga aqoonta iyo culumta sharciga arrinkaas oo looga soo kabtay jahligii ummadda la degay deegaankan marka laga hadlayo heerka waxbarasho waxa uu astaan u noqday xalaqaadka cilmiga iyadoo ay ka socoto duruus xalaqaad ah oo loogu magacdaray cabdulaahi ibnu cabaas xalqadan waxaa lagu bartaa tafsiirka qur-aanka iyo kutubta caqiidada waxaana ka faa'iidaysta konton qof oo isugu jira macallimiinta dugsiyada qur-aanka ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka doodaale innaa ana anaga arsalnaa waan soo dirnay ilaykum xaggiin rasuulan rasuul rasuulkaasoo shaahidan markhaati ah calaykum dushiin kamaa sidii arsalnaa uu soo diray ilaa fircawna fircoon rasuulan rasuul uu soo diray fa casaa waa ka caasiyey fircawna fircoon alrasuula rasuulkuna waa ka caasiyey fa akhadnaahu waan qabanay akhadan qabasho wa bilan oo adag tani waxay ka dhigan tahay in tirada dadka hormuudka waa bulshada deegaanka ay iyagu noqonayaan kuwa laga sii faa'idaysan doono islamarkaana bulaaliya aqoontaasi iyada oo maktabka dacwada uu isagu yeelanayo kormeerka iyo ka warqabka kobca dacwada iyo culumta sharciga waxaa dhanka kale deegaankan ka furan xarumo gaar ah oo loogu talagalay in xagga waxbarashada looga haqabtiro dadka ummiga ah waxaa doodaale ka socda olole ay wax ku bartaan ku dhowaad konton ruux oo akhriska iyo qoraalka ah islamarkaana si toos ay uga wada faa'iidaysanayaan bulshada noocyadooda kala duwan ألف باء تاء فاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شيم صاد ضاد ضاء ظاء عين غين فاء دال كاف لام
muddo toddoba bilood ayaana loogu talagalay in lagu soo saaro dadkani dhinaca kale jiilka mustaqbalka ayaa nasiib u yeesha dhankooda inay ka faa'iidaystaan goobaha waxbarashada waxaa laga furay deegaanka dufcadii labaad mu'asasada alqalam litacliimi alqiraa'ati waalkitaabah oo laga hirgeliyey doodaale waxaana wax ku bartaa shan iyo soddon arday maktabka dacwada ayaana gacanta ku haya mu'asasadan ugu dambeyn ganacsatadii odayaasha dhaqanka deegaanka doodaale ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ka hadlay isbeddelka xagga waxbarasho ee ka jira deegaankooda warbarasho waa nuun socota duruus fere nuun socota duruustii oo kala agta dadkii walagaradii tafsiir nuun barlaaway baraabenaas lunka barlaaway hadda sharad baraabenaas maa maraysa ida arreytaa maraysa usuulu salaad sun lun barlaaway oo saddex iyo saddex laga akriyay alxamdulilaah kulli mahaddaas ilaah iskale kabacda malaayada iskale gobolka bay maktab dacwad tuskale walbarashadaas socota walbaba isbedelo dhihi balaan iyo ciyaal dadkii oo wala barad kari meel lun kalbeesiya kow warsuun kasna iyo kii warsa kas la kalbeesi marka lama laga waali inagii ogi gudoomiyaha ganacsiga magayn maan cusmaan siliro odayaasha deegaanka ayaa ka mid ahaa alxamdulilah ilaahay ka mahadsan walbarasho oo un eedanka farahasagna ayaa deegaanka eedanka socota balaan iyo langwiin langyar walkasta dugsiyda meel kasta maaha alxamdulilah ilaahay ka mahadsan eeda walbarasho uuna kaganaan yaalanka baradahay dhowaan ayay ahayd markii maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay uu dhiirigelin u sameeyey mas-uuliyiinta iyo howlwadeennada maktabka dacwada degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan kuwaas oo kaalin muuqata iyo door firfircoon ku yeeshay in bulshada ay allaha fadligii ay kubciyaan garaadkooda iyo aqoontooda culumta sharciga kuwa asaasiga ah iyo culumta sare ee intaba waxaana dhowaan la guddoonsiiyey abaalmarin isugu jira gaadiid mootooyin iyo sidoo kale qalab kale oo elektroonig ah mahadsanid bashiir beesha biyimaal oo ka mid ah beelaha dega wilaayada jubbada dhexe ayaa tiro geel ah oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ku wareejisay maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe faahfaahinta warkaa waxaa inoo hayaa walaalkeen casaam carafaad waxay ahayd munaasabad ballaaran oo lagu wareejinayay xoolanool oo geel ah taas oo wareejinaysay beesha biyamaal ee degta wilaayada jubbada dhexe geelaas oo gaalaya toban neef waxayna u talagaleen ciidamada mujaahidiinta ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay waxgaradka beesha biyamaal ee degta degmada jilib iyagoona geelaasi ku wareejiyay suldaan axmed nuur matanow suldaanka beesha biyamaal ee labada jubba waxaan halkan u joognaa xaflad aan ku wareejinayno toban neef oo geel ah tobankaasoo aan ku garab istaagayno jihaadka ka socdo bariga afrika waxaan keennay geel geelaasi waxaa uu talagalnay inaan ilaahay subxaana wa tacaala dartiis aan u bixinno waxaan ugu talagalnay wiilashayna mujaahidiinta oo faquurka ku jiro inaanu ku garab istaagno jihaadka ka socda bariga afrika geelaasi waxaa tiridiisa ay gaaraysaa ilaa toban neef haddana waxaan ku wareejinayaa tobankaasi neef suldaanka biimaal ee mitanow ay hadda aan ku wareejinaynaa intaasi kadib suldaanka beesha biimaal ayaa geelaasi ku wareejiyey suldaan cabdiqaadir xaydar suldaanka beelaha direed geelaasoo ay keeneen jifo jifooyinka reer biimaal ka mid ah oo aniga aan suldaan ku ahay ay ugu wareejiyeen geel toban neef ah geelaasoo ay ugu talagaleen jihaadka ka socda bariga afrika ee ku garab istaagayaan walaalahooda mujaahidiinta ah waxaan leenahay reer kalafow xoolahaas meesha aad ka soo bixiseen imoorada aad ka keenteen ilaahay imoorada hadiin kala jiido xoolihiinna ilaahay hadiin barakeeyo wix aad bixiseen beddelkooda khayr qabo alla hadin siiyo waxaan kaloo farriin u dirayaa oo aan leeyahay beelaha beesha beelweynta biimaalka tirsan oo degta labada jubbo sida maanta walaalahooda ay u soo garab istaageen mujaahidiinta ay ugu keeneen xoolo oo walaalaha mujaahidiinta suquurta kusugan looga farxinayo in idinkana walaalahiinna raadkii ay soo qaadeen aad soo raacdaan ugu dambayntii suldaan cabdiqaadir xaydar waxa uu geelaasi ku wareejiyey maamulka wilaayada jubbada dhexe awalo ilaahi subxaana wa tacaala u mahad celinaa ilaahii maanta nugu kulmay makaankan ka tirsan degmada jilib oo ay ku bixinayeen beelweynta beesha biimaal xoolan oo geeli ay ku bixinayeen ay u bixinayeen jihaadka waxaa leenahay ilaahi ha ka abaalmariyo gaar ahaan maamulka gobolka jubbada dhexe sheekh cali daraawiish waxaa leenahay xoolahooda mooradooda bedel khayr qab allah siiyo raggiisoo qalqaaliyey oo dhallinyaro leh culumo leh iyo salaadiintoodan ayakan waxaa leenahay ilaahi ka abaalmariyo muddooyinkan qabaa'ilada dega wilaayada jubbada dhexe waxay bixinayeen xoolo fara badan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ku sugan furimaha hore mahadsanid casaam ugu dambayntii shil xoogan oo ay ku dhinteen ku dhowaad labaatan ruux ayaa ka dhacay gudaha dalka itoobiya walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warka inoo haya khasaare culus oo isugu jira mid nafeed iyo mid hantiyeed ayaa ka dhashay shil gaari oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalo dhacda gobolka benshanguul gumus ee galbeedka dalka itoobiya shilkan gaari oo dhacay siddeed iyo tobanka bishan mey ayaa waxaa lasoo wariyey inay ku nafwaayeen siddeed iyo toban qof oo itoobiyaan ah waxaana uu shilku si gaar ah kaga dhacay magaalada jiljil beles ee ka tirsan gobolka benshanguul gumus warbaahinta maxalliga ah ee itoobiya waxay sheegtay in shilku uu yimid kadib markii gaari weyn oo nooca waddooyinka qore uu ku dhacay hotel ku yaala magaalada jiljil beles sidoo kalena uu jiray dad ku sugnaa aaggaasi sagaal iyo tobanka xubnood ee shilkan ku dhintay waxa ay ka koobnaayeen toddobiyo toban rag ah iyo laba haween aha marka numbarka dhimashada laga soo tago waxaa sidoo kale shilkan ku dhaawacmay ilaa saddex iyo toban xubnood oo kow iyo toban ka mid ah ay rag yihiin halka labada kalena lagu sheegay dumar mas-uuliyiinta itoobiya waxay sheegeen in shilka gaaru uu sidoo kale dheliyey khasaare hantiyeed oo ka badan konton iyo shan dhibic shan milyan oo lacagta birta ah ee itoobiya una dhiganta qiyaastii sagaal boqol toddobaatan kun oo dollarka maraykanka ah sida laga soo xigtay hay-adda adeega badbaadada waddooyinka itoobiya ee magaceeda loo soo gaabiyo r s i f s sanad weliba waxay itoobiya diiwaangelisaa dhimasho iyo dhaawac badan oo ka dhashay shilalka gaadiidka in ka badan afar kun oo qof ayaa sanad weliba ku dhinta shilalka baabuur halka ay ku dhaawacmaan tiro ka badan toban kun sida lagu sheegay xogta laga soo xigtay hay-adda dhacdooyinkaasi u qaabilsan itoobiya aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen marwaan warbixintiisana waxay guriga gabagaba i ahayd warkii subax ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sida ay nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu